أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا bismillaahi araxmaan araxiim wacan oo wanaagsanna khiyaarta hawada naga dhagaysanaysaa ee ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijkaaad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mida dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo xasuuqa ay dowladda turkiga u geysanayso shacabka soomaaliyeed oo ka dhacay degmooyin dhaca koonfurta soomaaliya muxuu ka dhignaa iskudaygii dil ee kooxda riddada soomaaliya u qorshaysay genaraal shub oo si cad u mucaaradsan madaxda kooxda riddada soomaaliya warbixin ayaad maqli doontaan wilaayada islaamiga ah ee bay oo war ka soo saartay weerar cadootooyo oo ay maleeshaadka baangarafta iyo diyaaradaha maraykanka ku qaadeen degmada buula fulay waraysi ayaad maqli doontaan shacabka magaalada baydhabo oo bilaabay in ay ka barakacaan xaafadaha magaaladaasi tobannaan askari etoobiyaan ah oo lagu dilay dagaallo culus oo ka dhacay gobolka axmaarada iyo weerar lagu dilay tiro dad ah oo ka dhacay gudaha dalka kenya qodobadaas wixii soo kordha iyo hadalhaynta warbaahinta ayaad caawa barnaamijka kaga bawan doontaan waxaa barnaamijka igala qaybgalaya qaar ka mid ah wariyaasheenna dhammaan xarumaha landarus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo baraha aan internetka ku leenahay ayaad naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka واستخدم عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaanu gudagali doonaa iyo qodobkiisa ugu horeeya dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo xasuuqa ay dowladda turkiga u geysanayso shacabka soomaaliyeed ayaa ka dhacay degmooyin dhaca koonfurta dalka soomaaliya dhanka kale muxuu ka dhignaa iskudaygii dil ee kooxda riddada soomaaliya ay u qorshaysay genaraal shub oo si cad u mucaaradsan madaxda kooxda riddada soomaaliya haddaba warbixin arrimahaasi ku aadan ayaanu idiin diyaarinay waa kan walaalkeen marwaan moxamed jawaab celino kala duwan ayaa laga bixiyey weerar iskuday dil ah oo lagu qaaday gurigu degmada doolow ee gobolka gedo ka degan yahay jenaraal mahad cabdiraxmaan oo loo yaqaan shuba kaasoo uu xilal kala duwan kasoo qabtay kooxda riddada soomaaliya iyo maamulka isku magacaabay koonfur galbeed weerarkan oo dhacay habeenkii jimcaha ayaa abuuray wax u egariir siyaasadeed dhammaan dhinacyada isku haya siyaasadda dalka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay ugu horeyn weerarka oo dhacay wakhti habeen ah ayaa ka dhacay degmo kulaasho xuduudbeenaadka ay wadaagaan etoobiya iyo soomaaliya doolow waa degmo ku jirta gacanta ciidanka xabashida etoobiya waxayse maamul ahaan hoos tagtaa maamulka isku magacaabay jubbaland fogtii hore markii uu dhacay weerarka lagu beegsaday shubka waxaa si cari leh uga warceliyey maamulka axmed madoobe oo si toos ah ugu eedeeyey turkiga iyo xasan gurgurte wuxuu dhacdadan ku sifeeyey ikhtiyaar siyaasi ah oo halis weyn keeni karta islamarkaana jiha cusub u riixi karta khilaafka siyaasadeed ee filla soomaaliya kala dhexeeya maamul goboleedyada golaha isugu yeera samantabixinta oo ay ka mid yihiin inta badan siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa iyagana si wadajir ah u cambaareeyey falkan lagu dili rabay jannaal ka tirsan maamulkii lafta gareen markii uu cerka isku sii shareeray gariirka siyaasadeed ee ka dhashay duqaynta doolow ayay kooxda riddada soomaaliya iscelin kari weysay waxayna isku dayday inay dhinac isaga leexiso cambaareymaha iyo cadaadisyada siyaasadeed ee ay la kulantay saacado kooban gudahooda jawaab celinta ay bixisay ayaa ahayd mid lala yaabo oo sida loo rumaysto ay adag tahay duqaynta ayay meesha ka saartay waxayna wixii ka dhacay guriga janaraal shub ku sheegtay qarax goobta lagu diyaarinayay iyadoo gebi ahaanba meesha ka saartay duqaynta goobjoogayaal ku sugan goobta ay wax ka dhaceen oo qaarkood ay dhaawacay soo gaareen ayaa buriyey beenta kooxda riddada sidoo kale sawirada goobta laga soo qaaday ayaa xaqiijinayay riwaayadii hore ee ka timid dhanka maamulka isku magacaabay jubbaland dhacay yaa kulmay waan soo luuday halkaanaa soo maray halkaanaan galay maamada islaantiisa saddexdooda oo barandada sarir mataa laba labadoodana barandada sarirta ay ku fadhiyaan maamada kalena ay meesha barandada saas oo qolkeeda xaggeeda ay xabadka dhulka saas yaan u galaa marka waxaan yidhi meesha maxaad u jiiftaa naga bixiya dhiigsadan baa ka socday dadku say wax u maqleen waxa u dareemay aniga laba ii kala ah aniga gantaalka koowaad markuu dhacay warqdii iyo wixii labada dhugood ay xirmeen marka gantaalka halkaas ku dhacay oo banaankaas ku dhacay aniga waxaan qabaa laba gantaal inay ahaayeen ha Ah, waxa dhacay waxaa dhacay meeshaan xaalad dhib weyn baa ka dhacay aniga dadka dadkan meeshaan degedeka ugu dhadhow baan ahaa dadka meeshaan ku sugan qaarkooda waxaa ismoogeen bannaanka koraan jiray ee ragga meeshaan ku dhaawacmay qaaraan wal toban daqiiqa ka soo maqnaa bannaanka koraan aniga jiray markii gudaha soo galayna qaraxaa dhacay meeshaan waxaa deganaa jenaraalaal mahad cabdiraxmaan waa gurigiisa waa kana guriga waad aragtaan kolley waad aragtaan suu noqday wixii meeshaan ka dhacay suu ilaahi subxaana qadiradka uga ceymiyey meeshaan waxaa ku noolaa dad fara badan waxaa ku noolaay toddoba rag ah iyo shan dumar ah baa ku noolaay ma qof laba iyo wax saasa moogi inta kale waa dhaawac dhaawac sahlanayna u badan yihiin waxaa u- u- hadda ugu daran dhaawac ah gabar la yidhahdo eh, suuban maha dirir oo meeshaan deganeed marka hore sii deganeed oo qof la yaqaano ah oo maamo ah hooyo oo soomaalidu halkan weligeed deganeed ah taasa hadda ugu daran madaxaana dilaacsan dhowr iyo toban qodobbaa la tolay gacan waa jaban tahay firro badanna waa ku jiraan inta kalenta alxamdulilah rabbil caalamiin warooyin gabar kalenta xabalaxa waa loo qaaday dadku waxay ii sheegeen maa anaa xoogaa laba maxaa waa lay sheegaaba markii aan meeshaan anigu waan waan dhowaa guux baa maqalnay diyaarada guux weyn baa maqalnay guuxaas u socday markuu meesha korkeeda marahayo iyo beg jar bixiya beg markuu siiyey hub madfacaana waa dhacay gig hillaaca baa kacay hadduu hillaac dhaca waddanka boor iyo qiiq iyo uur asqabsa qof qof la hadlaa la waayo qof baa soo gudguura dhiig ka daadanay qof baan dhaawacmin waaba yaryahaba qof kasta soo dhiigaya qof qof qaadi kara aan la arag yaa bannaanka laisugu tegey halkaasaa garabka qof ka qabtay iyo qof tunka ku qaaday iyo qof muxuu ahay jiida la noqday alxamdulilah rabbilcaalamiin waa adhisha waxaa la ilwaxa arata ilaala ka dhan waxa meeshaan ka dhaca waa- waa nabar naxdin leh ilaahiyga subxaana qaadiraha laakiin ceymiyey laakiin dadka meeshaan degan iyo dalka dadka degan iyo dadkii ku jiray gudaha iyo jenaraalkaas deganba cid u naxariisatay male ilahay baa u naxariistay in la dilo oo la qaarajiyo dadka meeshaan degan dhammaantood macaldariskan firiraa gaaray guryahooda oo dumay Eh, wax badan baa gaaray dhaawacyaanka waa laga sheegahayay haweeney lagu magacaabo suuban oo ka mid ahayd dadkii ku dhaawacmay duqaynta ayaa saacado kadib markii la dabiibay warbaahinta si kooban ula hadashay waxayna xaqiijisay in wixii ku dhacay ay ahaayeen gantaal diyaaradeed iyadoo soo hadal qaaday faarisnimada sheegashada kooxda reedada soomaaliya laakiin xasan sheekh maxamuud iyo mahad salaad iyo xamso iyo madaxaana furan inayna dilaan ayay rabeen oo ku talagalkooda wuxuu ahaa dil balse ilaahay kama dhigin ilaahay baa dadka dila ilaahay kama dhigin damac dartiis iyo awooddii dowladdan haystaa iyo hubkii caalamka iyo siiyaan haystaa damacaas dartiis in gantaal la iigu soo tuuray ilaah aana gocashada xilkeeda wax hayaa ilaahay baana ka baraya qalbigayga iyo qalbiga ummadda soomaaliyeed inaysan dhaawac ku reebin waxay u socdeen inay tahay inay soo dawaystina xoog ku helaan oo taliya shub ay ka dilaan si u a- a- lafta gareen aw- a- dhabarka uga jabo suuban mahadirina ay ku dilaan si ay gobolka gado u helaan socoshadoodii ay ku socdeen arrintaas ayay ahayd ilaahayna kama dhigin dowladda turkiga
qaybaha kala duwan ee warbaahinta iyo baraha bulshada ku wada xiriirto waxaa qabsaday qodob ku saabsan weerarkii degmada doolow ka dhacay taageerayaasha kooxda reedada soomaaliya ayaa isku dayay inay suuqgeyn u sameeyaan riwaayadda ah in wixii dhacay ay ahaayeen qaraxa balse waxaa beentooda aasay qalfoofka gantaalkii burburka geystay ay riday diyaaradda turkiga sawirka oo lagu taxliiliyey baraha internetka ee kala shaandheeya sawirrada xaqiiqda ah iyo kuwa been abuurka ah ayaa caddeeyey in qalfoofka gantaalku yahay haraadiga gantaalada ay caanka ku yihiin diyaaradaha turkiga gaar ahaan kuwa loo yaqaana akinji kulan ay xildhibaanada golaha dawaaqiidda maanta ku yeesheen muqdisho ayay xildhibaanada mucaaradka ah diiradda ku saareen ka hadalka weerarkii degmada doolow daahir amiin jeesow oo ka tirsan xildhibaanada golahaas ayaa carabaabay in wixii ku dhacay taliyihii hore ee suluubta uu yahay fasal cusub oo siyaasadda u furmay wuxuuna ka digay weeraro kuwan la mid ah
aad iyo aadaan ugu xumahay wixii dhacay doolo wixii ka dhacay waxay ahaayeen wax bilowaadanimada ka baxsan wax xeerka iyo dhaqanka soomaalida ka baxsan wax siyaasadeed ma lagu tilmaami karo Eh, qofkaa aragti duwan inaad naftiisa dhaafiso siyaasad ma aha waa wuxuu xasan sheekh ku fashilmay waa waxay dowladdeenna maanta jirtaa ay salfanayso saaxiibtinimadii turkiga aan la lahayn sabab u noqon karto Ee, aad baana ugu xunnahay arrintaas waa been waaye waa guriga kaamara ku xireed kaamarayaashii iyo wixii oo dhan ayaa si caddaana u soo saaraya baaritaanna waa lagula jiraa oo waa la soo bandhigi doonaa insha allah duqayn dadkii caddaynaya eh, ma aha eh, ninka la duqay lama rabe shacabkii meesha deganaya caddaynaya diyaaradda inay dhinacaas ka timid ku ridi laba gantaal kadibna ay dhinaca u gudub ciidankii u abaabulaya waa waa taas waa waa wax kale asaaba afkiisa ku sheegay xoogaa baydhabo looga saaray xoogaana aan ku soo geli doonaa habeenna laguma gamaayo asigaa yidhi sax waaye maya qarax ma jiro horta qarax ma jiro ninkan waa nin laba mar taliyo ciidan soo noqday waa nin eh, taliyo buliis soo noqday waa nin eh, muxuu ahay ciidamada asluubta laba goor soo noqday baydhabo amniga guud ee baydhabo ninkii ka shaqaynaya waaye so dagaala looga saaray asaga sooma qasab waaye dagaal inuu ku soo galo qofkii dagaal lagu saaro dagaal ku soo gala taageerayay kii waxa muuqda waaye ninkan maamulkiisa dagaalaa lagu kaciyey dagaalaa lagu bedelay qasabna waxaa ku ah oo asaga dantiisa ay ku jirtaa inuu dagaal ku yimaado degmooyinka doolow iyo garbahaarey waxaa isugu soo baxay boqolaal ka mid ah shacabka soomaaliyeed waxayna ka soo horjeedeen faragelinta turkiga ee dalka soomaaliya gaar ahaan duqeymaha aan kala sooca lahayn ee uu ka geysanayo deegaanada dhaca koonfurta dalka dadka isugu soo baxay ayaa ku dhawaaqayay erayo ka dhan ah turkiga oo ay ku caddeynayeen inuu yahay cadow halis gelinaya jiritaanka soomaalida
xasan sheekh wuxuu noqdo hogaamiye kooxeed xilka ka deg xasan sheekh wuuna kabeeda xasan sheekh ciqaab buuna mariya xasan sheekh dhibaatooyin buu nagu sameeya dhibaatooyin aan kala gool lahayn dhibaatada loo soo rabay oo annagana nalagu gubay waxay een, fariinta uu bixiye waxay ahayd idinkana waa nin xasuuqi hooyooyin baa habeenka ayada ah jiifay oo um- ee, muxuu ka tahay xaamilooyin ahaa oo barashar ku dhuftay ilmo soo tuuray aabbooyin maaragtaayo dhiikar la jiifay baa barashar ku dhuftay dhibaatuu noo geystay ee ninka noo soo raacay ee mid baan leeyahay asagana ee ordogan ordogan muxuu walaalkeen ma aho waxba isuma nihin adduunka iyo beesha caalamkana waxaan u sheegayaa inuu yahay ninkaas nin dhiigyacaba soo raacayna ninka kaleetoo dhiigyacabka noo soo raacay doonayana khayraadkanagi annakaana weli isku filnaansho gaarin lama arkin ummad lagu tijaabiyey maxaa kayto lagu tijaabiyey ee, ee, een, een, matoc lagu tijaabiyey nuclear haddii lasoo siiyana uu lagu tijaabin lahaa diyaarad saxan ahaan loo timid darooliska hor socotay ayadaa hor socotay waddada darooliska waxaa soo bartay halka diyaarada loola keenay aniga saasaan xaqiiqaysnahay waxaa ku xigay hubkii uu samaystay turkigu oo inuu cadduunka iyo colaad cadowgiisa kula diriro uu samaystay buu lagu barooweeyey oo lagu dhacay xasankii maxamuud soomaaliyadna waa taqaanaa ma cishoobo ma dhergo ma seexdo ma cabsoodo waa waa iska socdo waay waad ogtihiin arrintaas xasbi maxamed eehay ummaddu ka qaban cid walba abaarayso jifadiisa abaarayso habaryartiisba abaaraysa waad aragteen dhibka isaga annaga uuna soo gaarsiiyey annaga waxaan deganahay xuduud xabdi axmed libow oo ka mid ahaa maamulkii lafta gareen haddana ku sugan duleedka magaalada baydhabo ayaa sheegay in dowladda turkiga iyo falcda tooyo ka wada soomaaliya wuxuu tusaale u soo qaatay duqeymaha uu u geysanayo shacabka soomaaliyeed isagoo ku goodiyey inay ridi doonaan maamulka taabacsan kooxda riddada ee ka jira magaalada baydhabo kaasi oo lagu soo gelbiyey diyaaradaha turkiga
wallaahi aan kuugu dhaartay koonfur galbeed ma xukumaysid mar labaadaan kuu sheegayna mar saddexaadaan kuu dhaaranayna koonfur galbeedna ma xukumaysid hadda kadibna dadka dhexdooda wax kuma noqonaysid intuu diyaaro xasan sheekh soo kiraysto mahad cabdiraxmaan doolow loogu tago oo lagu garaaco soomaaliyey dhibaatada annaga nugu dhacday soomaali oo dhan ayaa haystaa war soomaaliyaan nahay war ninkan duulaanka nagu qaaday oo qaawan aan xishoodka lahayn soomaaliyay markhaati ka ahaada shirkaan jaraa'idaan qabanayno dhibaatadii dadka shacabka koonfur galbeed ku dhacday koonfur galbeed waa meel lagu soo duulay waa meel xasan sheekh ku soo duulay duulaanka xasan sheekh ku soo qaaday dhibaatada uu ku haayo dadka shacabka iyo barakacinta uu ku haayo iyo dilka uu ku haayo waxaa noo dheer diyaaradaha turkiga oo loo adeegsaday ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed tuulooyinka xoolaha iyo cid walboo dhaqaaqdaba ay kor taagan yihiin laakiin waxaan idiin sheegaynaa in siyaasadda soomaaliya ay beddelanta cid walba oo aan wax ka keensan karno ayaan ka keensanaynaa gobolaan nahay dowladaan nahay maamulaan nahay soomaaliyaan nahay gobolkeeni waaye wax lagu soo duulayna lagu dilaayo beeraheeni iyo dhulkeeni waaye xasan sheekh waa nagu soo duulay duulaan qaawanuu nagu soo qaaday oo xishood la'aana oon geed la isugu soo gaban dowlad turkiga maxaad naga rabtaa maxaa noo dhexeeya sidaad ka rabtid koonfur galbeed kama helaysid intuu qofka nool yahay mana shaqaynayso dowladda turkiga xasan sheekh xukunka kuma hayn kartid diyaarad kuma hayn kartid dhulkaan joognaa annaga dhulkeena waa meelaan ugu guurno male tuulooyinkeenaan joognaa beeraheenaan joognaa magaaladaan joognaa meelaan u dhaqaaqayna male adiga nama zuulin kartid kulanajiis oo soo noqday taliya ku-xigeenkii sirdoonka kooxda riddada xilligii farmaajo haddana ah xildhibaan ayaa xaqiijiyey in weerarkii ka dhacay degmada doolow uu amray xasan gurguurte isagoo kaashanaya dowladda turkiga wuxuuna ku baaqay in laga hortago weerarada nuucan ah
waxaa dhacay maalin hore assassinationka ee lagu assasinaynahayo madax waddan ka soo shaqaysa ee generaallah ee ilaa kacaankii soo shaqaynayay ee aan khatar ku ahayn dowladda federaalka ee halkan joogtay villa soomaaliya ee cirifka ugu fog soomaaliya jooga waa arrin halisa waa waddan ugu furantay waa ceeb waa dullinnimo dowladda soomaaliya inay asasinayso siyaasi ka fikir duwan ka aragti duwan tabasho qaba waa khalad waana waddan nagu furantay in siyaasiga la asasiinayo hadda ka hor waxaa nagu furantay waddo maanta waxaa noo furmay jabtar ah assassination laakiin soomaalidu kamay warqabine madaxweyne xasan sheekh maxamuud weligiisuu dadka asasiinayn jira weligiisuu siyaasiyiinta dili jira lix iyo toban xildhibaan ayaa teeramkiisii hore ku dhimatay qaarkood ku dhinteen villa soomaaliya oo baabuurtooda qarax loogu xidho oo aan la iswaraysan oon la isweydiin laakiin waxa uu ku badbaadaya waxay ahayd deniability bay lahayd waa waa waa qarsoonayd middan waa midka ayaa karaa bannaanka taalla
dowladda dabadhidhifka turkiga ayaa kordhisay weerarada bahalnimo ay ka geysanayso dalka soomaaliya tan iyo wixii ka dambeeyey sannaddii labada kun shan iyo labaatana kolkaasoo kooxda riddada soomaaliya u saxiiday turkiga inuu qaato shidaalka dalka wax ka badan sagaashan iyo shan boqolkiiba faraadambeedyada turkiga uu u geysanayo shacabka soomaaliyeed ayaa u muuqda kuwa sii karaar qaadanaya xilli marxalad kala guur ah uu dalka gelayo falanqeeyaasha ayaa sheegaya in isku adeegsiga diyaaradaha dooroniska ee siyaasiyiinta ay hadda tahay wax ku soo kordhay saaxada soomaaliya waana arrin u muuqaal eeg dagaalada ka holcaya waddamada suudaan iyo etoobiya oo dhinacyada ay isku adeegsadaan diyaarado doronis ah weerarka doolow ee lagu qaada jenaraal mahad cabdiraxmaan ama jenaraal shuub loo yaqaan waa dhacdo cusub oo ugub ah oo ku cusub geeska afrika oo dowladda federaalkana siyaasaddeeda ay beddeshay oo hogaamiyeyaasha mucaaradka ee hubaysan la bartilmaam in la bartilmaameedsada la go'aansada laakiin arrin kale oo taas ka daranaa jirto oo suuragal ah horena waa idinkugu sheegay geeska afrika waa la ysugu soo galay waxaa soo galay qolyo qaabka annaga garanayna ee u shaqayn aan u shaqaynin oo qaabka ah cadow iyo saaxiib isbartilmaameedsanaya qolyo waxaa jira ayaga isku dhexmilan iyo kaarar fara badan iyo waxaas ka shaqeeya
dhammaan dowladaha ku soo duulay dalka soomaaliya ayaa horey duqeymo laayaan ah uga geysan jiray dalka soomaaliya balse arrinta hadda soo kicisa ayaa ah in dowladda turkiga ay duqeyn ku beegsatay siyaasi mucaaradsan kooxda riddada islamarkaana hogaaminaya ciidamo doonaya inay dib u soo ceshadaan maamulka ku xoogay xasan sheekh maxamuud aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen marwaan moxamed waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan iminkana wilaayada bay wilaayada islaamiga ah ee bay ayaa war ka soo saartay weerar cadowtooyo oo ay maleeshiyaadka baangarafta iyo diyaaradaha maraykanku ku qaadeen degmada buulafulay haddaba kusoo dhowaada waraysi aanu la yeelanay sheekh xamsa abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee bay waxaana waraysigaasi inoo qaaday walaalkeen bashiir muxyidiin abu ayman bismillahi raxmaan raxiim markan waxaa ila jooga sheekh xamsa abu jacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee bay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowow idaacadda islaamiga andalus wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa dhowa sidee xalay waxooga dhaceen degmada buulafulay ee xarunta wilaayada islaamiga ee bay acuudu billahi min ashaytaan alrajiim bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah wa aalihi wa saxbihi wasalama ajmaciin qaala allahu tabaaraka wa tacaala ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا أما بعد marka ugu horreysa waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala ina siiyey nicmooyinkiisa faraha badan leh bacda alxamdulilaahi tabaaraka wa tacaala xalay oo saddex iyo labaatan bisha rabiicu alawal kun afar boqol afartan iyo sideed taariikhda hijriga magaalada buulufulay waxaa weerar dhagaraysan oo fulaynimo ah ku soo qaaday ciidamo coloshood u shaqaystayaal ah oo maraykanka ku shaqaysto gacan u ah oo loo yaqaano bangaraf cabaar markay ahayd saacadda shan saac oo daqiiqado yar dhamman ay xabado ku soo fureen xaafadaha magaalada qayb ka mid ah gaar ahaan xaafadda abubakar qaybteedii galbeedka ah meelaha magaalada bannaankeeda ay soo istaageen oo meelahaas xabado ka soo bilaabanay ka soo fureen diyaarado aad u fara badan ayaa caawinayay oo dhanka cirka ka taageerayay marka xaaladaas oo ay ugu jeedeen carqaladayn iyo khalkhal amni in ay ka sameeyaan dadka muslimiinta ee ku nool magaalada tan ee amniga iyo shareecada islaamka ku hoos nool inay amni darre iyo khalkhal amni ay ku furaan cabsigelin iyo bakdiin ay ku sameeyaan ay ugu dan lahaayeen ayaa ka jirtay ilaahay subxaanahu watacaalana hadafkoodii waa uu fashiliyey intaas ayaa jirtay jazaak allahu khayr sheekh xamse sidee ciidamada mujaahidiinta ula socdeen dhaqdhaqaaqa cadowga ee diyaaradahan galbinayay runtii fariiqa diyaaradaha maalmahanba intooda badan way joogeen shalay gelinkii dambena aad bay usoo bateen oy usoo kordheen dhaqdhaqaaqoodii xaalkoodina waa la dareemayey kor ayaa laga muraaqabeynaya waa lala socday qoladan kale maxay ahaydoo lasoo raafay lasoo kaxeeyey oo magaalada duleedkeeda lagu soo daadiyeyn xaalkoodii waa lala socday waana loo diyaar garoobay raggii mujaahidiinta ahaa qaabilsanaa ka shaqaynayay difaaca shareecada islaamka iyo si guud ahaaneed dadka muslimiinta amnigoodii iyo istiqraarkoodii inay ilaaliyaan ka shaqaynayay ayaa ka hortagay markii horeba u diyaargaroobay meel kasta oo la filayay markaasi inay ka iman karaanna rag iyo ciidan baa ku diyaarsanaa bixamdillaahi tabaaraka wa tacaala waana lagu talagalay waana la fashiliyey wixii ay damacsanaayeen bixamdillahi subxana wa tacaala waa gartay waxaa jiray ee, dagaalka kadib in duqeymo cashwaa'i ah ay ridayeen diyaaradaha cadowga ogaalkiin maxaa khasaaro ah oo ay geysteen duqeymahaasi runtii waxaan dhihi karnaa horta khasaaraha ugu badan xaggoodu jira ayaga ayuu gaaray oo meesha dhamashay oo dhaawacba way kala laabteen ilaahana ku maxasan subxaana wa tacaala waa ciidamo fulay ah saad ka warqabtidba waxay islahayn idinka oo bad qaba dhibaatana soo geystay oo carqaladeyn soo sameeyey argagaxigelin soo sameeyey inay soo laabtaan ayay ku hangweynaayeen ilaahi subxaana wa tacaala ma xaqiijinin say rabeen ilaahay makrigoodii shirqoolkoodii waa uu ku celiyey subxaana wa tacaala ayaga oo dhamashana wata dhaawacna wata ayay halkaa ka laabteen khasaarada xagga dadka muslimiinta ah ku noolaa magaalada soo gaaray runtii markaan ka hadalno dhanka dhaawacyaasha iyo dad kooban baa dhaawaca soo gaaray ugu yaraan laba qofood ayaa dhaawaca soo gaaray wiil yar oo firir gurigiisa ugu tagay iyo guri kale oo ay wax ku dhufteen gabar jeeftay ayay khasaara soo gaareen oo labadaba waa dhaawac dhamasho ma jirto alxamdulilah xagga burburka hantida laba guri ay wax ku dhufteenoo burbur soo gaaray ayaga marka hadafkay lahaayeen intaa aad buu ugu weynaa ilaahi subxaanahu wa tacaala ayaa ka celiyey waxay damacsanaayeen alxamdulilah marka labadaa qof oo dhaawac ah wiilkaa yar iyo gabadhaasi muslimadda ah iyo laba guri ay wax gaarsiiyeen intaas waa khasaaraha guud aan sheegi karno sheekh abu jacfar maxay tahay ujeeddada cadowga oo inta badan oo bartilmaameedka uga dhiganayo degmada bolofly runtii saan horeyba ugu dhawaajiyey ee, cadowga ahdaafta ugu waaweynoo uu bartilmaameedsanayo waxaa weeye en, in uu diido hergelinta iyo ku dhaqanka shareecada islaamka iyo deegaamada laga hergelinaya in uu beegsado markaasi khalkhal amni darre ah uu ka furo marka waa duulaan shareeca lidirir ah marka koowaad mar labaadna waxaa weeye dadkaas muslimiinta ah ayay isleeyihiin yaysan amni ku noolaanin oo ha la cabsi geliyo walaaca ha lagu furo ha la kala ceyriyo ahdaaftaas iyo ahdaaf lamid ah oo aad u liito oo ridiilo ah ayay ka leeyihiin ciidanka meelaha ay joogaan iyo furumaha way yaqaanaan goobaha dagaalka way yaqaanaan wax marka inta lasoo garab maro oo diyaarada lagu soo daabulo maxay ahayd oo lagu soo qaado ciidan lagu soo qaado caruurta iyo dumarka loo soo dulkeenayo oo loo soo duldejinayo waxaa weeye waa cobsigelin iyo argagaxgelin waaye ee dagaal ma ahan hadaf iyo ujeeddo laga leeyahay in guul lagu keeno oo meel lagu qabsada ma ahan haddii meel la qabsanaya cidda la kari la-yahay oo jihaadka ku jirto waa la yaqaanaa furun bay joogaan waa la yaqaanaa deegaankoodii iyo meeshay ku nool yihiin iyo say u howlgalaan baaba la yaqaanaa marka in kuwaasoo dhan laga soo leexdo oo garjajaax lasoo maro oo duur lasoo maro oo meel aan war laga helaynin lasoo raadiyo oo saas marka dad maato aho masaakiin aho deegaankoodii iyo meeshoodii nabad ugu noolaa lasoo duldego marka xabado lagu dulfuro waa dareemi kartaa labada hadaf ayaa ugu muhiimsan waa la dagaalanka shareecada islaamka maxkamadda islaamka oo dadku usoo xukunto ma hayaan cadaaladaasi ay haystaan amniga istiqraarka ay haystaan intaasi in la dhaafsiiyo dhinac kalena walaac iyo khalkhal lagu furo intaasa ugu muhiimsan intaan ognahay jazaak allahu khayr waa intaas waa tahay ugu dambeyn ee, sheekh abu jacfar maxay tahay baaqaada ku aadan shacabka muslimiinta si guud iyo si gaara bulshada bulafly Een, runtii waxaan dhihi lahaa baaqiyo fara badan baa mujaahidiinta iyo odayaasha dhaqanka iyo culimmada muslimiinta walaayaadka ku nool intaba ay soo jeediyeenoo dadka muslimiinta walaayaadka ku nool si guud ahaan loo soo jeediyey taasun baan ta'kiidinayaa waxaan rabaa inaan dhaho dadka muslimiinta ah ku nool degmadan oo aad moodo beryahan dambe inay si un ay u taargetsanahayaan oo bartilmaameed uga dhaganahayaan waxaan dhihi lahaa dadka ku nool marka ugu horreysa allah subxaanahu watacaala inay ku kalsoonaadaan cabsigelinta cadowga aan dhig jalaq loo siinin ilaahay subxaanahu watacaala lagu kalsoonaado ee tan labaad waxaan dhihi lahaa in laga hortago cadowgaasi si isku duubnaansha iyo midnama iyo wadajir ah ee gacmo isqabsi ah isjaceyl iyo maxay ahayto isgarab istaagid ah in looga hortago cadowgaasi la iska dhiciyo ilaahi subxaana watacaala qur'aankiisa wuxuu ku yidhi walaa tahinuu fi ibtiqaa'i alqawmi in takunuu ta'lamuuna fa innahum ya'lamuuna kama ta'lamuun yaan laga daalin cadowga in la raadsado lala dagaalamo lala derero hadduu ku soo raadsadana waaba min baabil owla in laga hortago way kasii xag jirtaa marka cadowgaasi in maxay ahayto la iska caabiyo lala loolamo waxa weeye fulaynimada uu ku soo duulayo waad aragtaan hadafkiisa iyo ujeedadiisana waa inahaas un wuxuu rabaa dadka inuu kala dhantaalo awoodoodii uu kala ceyriyo kalsoonidoodii uu meesha ka saaro yaan cadowgaasi dhig jalaq loo siinin ha la madaysnaado ha la isku duubnaado ha laga hortago cod madaysan iyo gacan madaysan iyo abood madaysan iyo dhaqaalo madaysan iyo ra'yi aragto madaysan iyo cari iyo xanaag loo qabo oo madaysan intaba ha looga hortago insha allahu tacaala aniga ayaa insha allahu tacaala ilaahi subxaana watacaala maciina uu yahay nala jiraa na ta'yiidinayaa na garab taagan yahay junuudda allah ayaa na garab taagan cadowgaasi ha la iska dhiciyo ha la iska dhiciyo ha la iska dhiciyo ha loo istaago insha allahu tacaala waadna guulaysanaysaan biidn illahi tabaaraka wa tacaala meeshana waa uu ku jabayaa meesha uu joogana waa uu ku jabayaa biidn illahi tabaaraka wa tacaala intaas ayaan dhihi lahaa dadka muslimiinta jazaakum allah waa hagaag haddaba sidee ay wax uga dhaceen degmada buulafulaay walaalkeen bashiir muxiidiin ayaa booqday goobihii lagula dagaalamay maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada buulafulaay bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal waxaan soo gaaray xaafadaha dhinaca galbeed degmada buulafullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay gaar ahaan xaafadda abuubakar asidiiq xalay halka aan hadda joogo waxaa ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaad murtadiin ah oo ay kor ka taageerayeen diyaaradaha cadowga allah haddaba halkan waxaa ka dhaca dagaal culus sida raadadka laga arkayo sidoo kale waxaa ii muuqanaya guryo ay leeyihiin dad shacab ah oo ay duqeeyeen diyaaradaha cadowga xalay ee garabka siinaya maleeshiyaadka mursadiinta bangaraafta waxaa ila jooga qaar ka mid ah dadka magaalada buulafulay marka hore assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soo dhowow bal meesha aan joogno iyo waxa ku muuqanaya allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamdu ilaahi subxaana watacaala islaamka ciseeyey gaalada jebiyey ilaahi subxaana watacaala ku mahadsan waxaan taaganaha saaxadii lagu jibiyey gaaladii isku soo dayay inay maaragtay islaamka iyo maaragtay raaya towxiidka maaragtay ay dullaystaan laakiin allah subxaana wa tacaala ayaa subxaana mar walba noo ballan qaaday nasrigiisa noo ballan qaaday saakana waan faraxsannahay waan bishaaraysannahay ilaahi subxaana wa tacaala ayaan u mahad celiyey alxamdulilah rabbilcaalamiin alxamdulilah ilaahi subxana wa tacaala ayaa gaalada naga jebiyey waxay isku dayeen inay maaragtay muslimiinta dhibaateeyaan dadka maaragtay raayada ku hoos nool kin ilaahi subxaana wa tacaala ayaa jebiyey baktigooda ayaa halkan ka jiida waa raadadkoodii iyo meeshii lagu jiiday meeshii ay sigaarka ku cabeen meeshii ay qashinka maaragtay ay maaragtay ay joogeen oo xaloo dhan maaragtay wadda cidlaa been cidlaahay ay muxuu ahaa ay xabadka dhigeen hadda aan mar aan maaragtay aan dul maraynaa baktigoodii meeshii ay ku jiiteen ilaahay subxaana wa tacaala ayaa maaragtay mujaahidiinta ee nasrigiisa siiyey alxamdulilah rabbilcaalamiin alxamdulilah ilaaha ku mahadsan haddaan nahay shacabka maaragtay reer buula fulay waxaan allah subxaana wa tacaala ugu mahadinaynaa guushaa uu siiyey mujaahidiinta iyo wiilasha mujaahidiinta ee xabadkooda maaragtay dhulka u dhigay ilaahi subxana watacaala kaalmaystay ee gaaladaas irqaamiyey sanka ka duleeyey ilaahi subxana watacaala ayaa ku mahadsan waxaan leenahay waddadaas maaragtay ilaahi subxana watacaala in ku guuleeyey ilaahi subxaana watacaala u tala saarta gaaladana maaragtay xogtooda mar walba sidaa u hela maaragtay mar walbana halkaa ka sii wada ayagoo dulaysan ayo haziimo wata ayay maanta saa ka baxeen waa kaa waxay si fulinimo ah ula dhaceen maaragtay guryo dad shacaba oo maarata dad maaragtay marasa iyo maato iyo muxuu ahaa dad birmageyda ah oo masaakiina guryahoodii laakiin ilaahi subxana watacaala ayaa iyakana ka badbaadiyey makrigooda ilaahi subxana watacaala ayaa ku celiyey lan yanaaluu khayra halkaa maarata haziime iyo jab ayay kala kulmeen alxamdulilah rabbilcaalamiin allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamd waa hagaag dhinacii dadweynaha ayaan weli ku guda jirnaa qof kale ayaa ila jooga bal marka hore qaabka xalay waxaa uga dhaceen halkan yiraadadka aad aragto tilmaan inaga sii بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ilaahay baa mahad badan iskale allaan ugu mahadinaynaa cadowgii ilaahay ee soo weeraray magaalada buulfullaay hadafku lahaa ma gaarin waa fashilmeen ilaahay fadligiis allaan u mahadinaynaa allaa jibiyey ilaahay waxaan leenahay jabkooda hasii ziyaadiyo markay ku jabeen ciidankii ay meelaha kusoo dejiyeen lugtu kusoo galay oo baktigoodii iyo dhaawacoodii u batay oo walaalaha mujaahidiinta ay ka hortageen si fiican iskaga difaaceen yaa waxay bilaabeen haddana cirka inay ka duqeeyaan magaalada guri shacab uu leeyahay ayay duqeeyeen ilaahay fadligiisa gurigii mataca uu ku dhacay caruurtii joogtayna ilaahay waa badbaadiyey waxaan arkayaa hadda guri burburay isla markaana qofun aan waxba ku noqonin waa alla fadligiisa alla doonistiisa waaye waxay nala damacsanayeen ma gaarin guuldarri iyo haziima ay meesha kala laabteen insha allah marka ka waran raadadka ka muuqda ee meesha dagaalku ka dhaco kale maxaa aragtay dhaawacooda dhiigga iyo waxa ay ka tageen alaabta ay ka tageen ayaa meelaha dhooban marka dee ciidan jabay siduu ahaa raadkiisaa ka muuqda meesha aad iyo aad Aa, si fiican aynu u jabeen alla waa jabiyey dadka muslimiinta ee magaalada buulafulay maanta see u laabqowsanayaan jabka cadowga xalay ku gaaray magaalada waxa xalay dhacaayay iyo sida dadka muslimiinta ay u badbaadeen waa wax ilaahay doonistiisa ah Eh, uma markaas kadibna mujaahidiinta ay difaaceen ilaahay baa ku mahadsan aadan ugu faraxsannahay jabka gaalada iyo badbaadada muslimiinta raggii mujaahidiinta ee cadowgan ee dadka nooca carqaladee doonayay ka hortagay maxaad uga hambalyanaysaan bulshada daatiin waxaan leenahay marka horeba dhiigooda iyo dhacaankooda u hureen haddana dhiigkiina iyo dhacaankiina u hura waxaan leeyahay haddee haddii haddaad ku shahidaanna labadaasun bay ahayd si fiican in uga hortagaan waa- waxaan ku bogaadinayaa sidaasoo kale inay uga hortagaan ka difaacaan caridgooda iyo diintooda iyo caruurtooda insha allah Ee, walaalka ee, markan waxa aan ee, soo gaaray ee, mid ka mid ah guryihii ay lahaayeen dadka shacabka ah ee ay xalay duqeeyeen diyaaradaha cadowga Ee, halkan waxaa jiifay ee, walaalkan meesha fadhiya iyo xaaskiisa iyo canug yar oo ay dhaleen bal isaga ayaa inooga hor bixin doona qaabka ay wax u dhaceen magacay waa xasan maxamed sidee xalay halkan wax uga dhaceen inta may ka dhigay weeraan dagaala ka dhigi kubacda may leerahay diyaarino duqayti marka ani iyo xaaskay isla jiifno diyaar hana duqayti marka xaaskayna fariir yara diiri markan sidee wax u gaareen wax ka gaareen lugta micnaha Mhm.
lugta wax ka gaareen Mhm.
marka hata marka alaabta dhoom guriga dhoom burburan micnaha Aad iyo aad.
marka duqyaan oo Dhismahan hadda burbura ku jirteen haa Mhm.
dhisma hata oo burburya ka jarna micnaha Aad iyo aad.
marka duqyaan oo nininka aabiyeelna micnaha meelanka dhiidi aad iyo aad marka xilliga duqeynta ee dhacaysa oo kale saacadda ma ma xasuusan kartaa haa micnaha inkastoo dagaalo jarano oo kowti wal shidano marka in dadka ka arqaladayaan oo sameeyaan marka may maleeyahay haddii ku qaldanayna shan saa iyo hoogaha micnaha Aad iyo aad.
in hayta dareema micnaha duqeynta xilliga dhiyaas dagaalka markuu dhacay kadib waa haa Mhm.
markaas iyo oo may dhigayhin ay kuma ka hadlayaan oo guriga micnaha liinga dhigay micnaha marka bacda gidaal gidaal aqnaqadeen guriga duqeyn la beegsadeen micnaha aad iyo aad.
marka gurigana kuley ani xaaskay iyo gabar yariis oo iyo dhalya iil rogeen Mhm.
marka gabartan weli wal madeerna laakiinse xaaska hata wal deeri wal yaru micnaha dhaawac isku fudud waay aad iyo aad laakiin guriga waa burbura guriga waa burburi micnaha mal alaabta ku jirta waa burburi waa hagaag markan halka ay wax ka dhaceen sidoo kale waxaa soo gaaray culimada iyo waxgaradka si halkan ay kelimaad ee, dardaaran ah ay ugu jeediyaan dadkii muslimiinta ay xalay waxyeeladu ay ka soo gaartay duqeymihii cashwaayiga ahaa ee diyaaradaha cadowga ay ka geysteen degmada buulafulay meesha wax ka dhacay waan u jeednaa ilaahi subxaanahu watacaala gaaladu siday rabaan ma noqon laakiin gurigan sida walaalka uu noo sheegay isaga iyo xaaskiisii iyo caruurtiisa ku jiray laba gantaala lagu soo riday wuxuu kale noo sheegay in gadaal ay kasoo istaageenoo xabadna ay ku shaqeen waan u jeednaa haddee guriga dhammaantiis hadda wuu burburay ilaahay asna wax uu ka badbaadiyey gaalana haddee weligoodba muslimiinta dhiban bay la doonayeen laa ya'luunakum khabaalan waduu maa canidtumtan ilaahi leeyahay subxaana watacaala ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku celiyey maaragtay eh, caradoodii ayuu la celiyey warada allahu aladiina kafaruu biqaydihim lam yanaaluu khayra wakafa allahu lmuminiina alqitaal insha allah anagu waxaan leenahay walaalku ilaahay subxaana watacaala sabr ha siiyo adduunkuna waa loo jooga haddee gaalo iyo muslima dagaal baa ka dhexeeya wax joogsanayna maa dagaalkaas ilaa qiyaami saacati laga gaaro wuu soconayaa ilaahina subxaana watacaala diintiisii ayuu xoojinayaa ilaahi waxaan ka rajaynaynaa in gaalada sida caaw u jabeen ka daran in u jaba doonaan insha allahu tacaala jazaaka allah khayr bismillaah gurigaan horta waa aragnaa dad shacbaa deganaa dadkaas shacabka deganaa waa la duqeeyey korna waa laga duqeeyey gudahana waa lagaga riday ciidankoodana waa ku rideen korna way kaga rideen marka hadda waa waxay gaala rabto waay inay dadka xasuuqdo dadka ay barakiciso waa waxay rabto waay daliilkeedaan u jeednaa marka hadday alla edmo waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed mise dadka muslimiinta ah waad ujeediin gaalo wax kale ma rabto waxay rabtaa inay idan layso waxay rabtaa inay tarawaadkiina qaadato buulufulay maxaa keenay maxaa ka yaala yaa talow isweydii idinka buulufulay maxaa ka yaala diyaaradahan nagu dul wareegaya oo guryahan shacabka jooga ii sheeg madaaficda sacataan ku ridaayay buulufulay maxaa ka yaala waxaa ka yaala diintaa dhibtay waxaa ka yaala xukunka shareecadaa dhibtay wax kale dadkan hadda ciidan looma keenin diyaaradaha beryahan dhan ay wareegayeen ilaan waxay rabeen intaasay ahayd yaa midda kale waxaan leeyahay dadka muslimiinta ah, si gaar ah dadka buulufulay hanii'an lakum waa iska dafaacdeen waa buriseen gaaladii waa disheen sidaan u dafaaca sidaan iskugu xirnaada iska dila jazaakum allahu khayran
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan iminkana waxaad ku soo dhowaataan hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeya walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxmed xubinta hadalhaynta iyo guudmarka miregaha islaamiga ah qodobka ugu horeya oo aynu ku soo qaadanayno waxa uu yahay tobanaan askari oo etoobiyaan ah oo lagu dilay dagaallo ka dhacay gobolka maxaarada ee gudaha dalka etoobiya waa hordhaca warbixin lagu hardhay websayteka shabakadda wararka soomaali memo warbixintuna waxay u dhacaysaa sadaatan dagaallo culus oo khasaar baaxad la geystay ayaa laga soo wariyey in saacadii lasoo dhaafay ay isku fara saareen maleeshiyaadka u dagaalama maxaarada ee jabhadda faano iyo ciidanka federaalk ee dowladda xabashida etoobiya sida jimcihii shalay ay shaacisay faano tobnaan askari oo ka tirsan ciidanka federaalk ayaa dhigta dhiigga loo daray kadib iska horimaad xooggan oo ka dhacay degmada dhaahina ee aagga waghuma ee cirifka waqooyi ee gobolka maxaarada geesta kale ilo ka tirsan faano oo ay soo xigatay warbaahinta ethoobian media service ayaa sheegtay in ay isa soo dhiibeen kow iyo toddobaatan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda ee maamulka abiy axmed wargeyska borkena oo soo xiganaya ilwareedyo ayaa sheegay in howlgalkani uu dhacay kadib markii maleeshiyaadka faano ee waabirigii jimcaha weerar culus ay ku qaadeen fariismaha ciidamada dowladda ee deegaanka azila ee degmada dhahna kaa soo socday ilaa iyo fiidkii xalay etobian median service ayaa baahisay sawiro muujinaya dad la sheegay inay yihiin ciidamada isdhiibay iyadoo dhanka kale ciidanka xabashada etoobiya ilaa iyo hadda aysan ka hadal weerarkan gobolka laysugu riday oo aagga uu ka dhacay ay xuduud la leedahay gobolka tigre xukuumadda abiy axmed ilaa iyo hadda way u maaralaadahay dagaaladan culus ee ka holcaya gudaha waddanka etoobiya iyadoo haatan aad looga digayo in dagaallo ba'ani ay mar kale dib uga bilowdaan gobolka tigre maadaama halkaasina dhowr jeer laysku fara saaray bilihii u dambeeyey islamarkaana abaabul dagaal oo xoogani uu ka socdo taasi waxay ahayd warbixintii lagu qoray websayteka somaali memo markana shacabka baydhabo oo bilaabay inay xaafadaha qaar ka barakacaan warbixin cinwaan looga dhigay webka islaamiga calamada ayayna taasi tahay xaalada barakaca ayaa ka taagan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka ba'ay kadib markii magaaladaasi ay ku soo noqnoqdeen weeraro u dhexeeya maleeshiyaadka laftigreen iyo kuwa aadan madoobe tan iyo xalay waxaa magaalada ka socday dhaqdhaqaaq barakac ah oo ay dadku kaga baxayaan guryahooda sawiro iyo muuqaalo xalay qabsaday baraha bulshada ayaa muujinayay dadka rayidka ah oo raadsanaya meelo gabaad ah saakana waxaa xaafadaha qaar ka bilowday barakaca magaaladaasi ay uga baxayaan dadka shacabka ah sawiro lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay dadka rayidka ah oo magaalada kaga guuraya noocyada kala duwan ee gaadiidka oo ay qayb ka tahay mootobajaajta dadka rayidka ah ayaa ka baqan qabaa in lagu dul dagaalamo maadaama oo aysan dadku badi degnayn guryaha laga badbaadsado rasaasta taasoo keenaysa inay noqdaan khasaa'ir u joog tan iyo markii magaaladan uu xasan sheekh ka saaray maamulkii cabdicasiis laftigreen waxay martigelisay weeraro dhowr ah oo lagu beegsaday xeryo ciidan oo ku yaala duleedka iyo gudaha magaalada kuwaasoo ay soo qaadeen maleeshiyaadka daacaddu ah laftigreen warbixintii calamada ayay taasi ahayd markana websayteka ridowga alfurqaan warbixin lagu qoray oo cinwaan looga dhigay weerar lagu dilay tiro dad ah oo ka dhacay gudaha dalka kenya weerar hor leh oo ka dhacay tuulada lokwara ee dhacda koonfurta ismaamulka turkaana ee dalka kenya ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan afar ruux oo ka mid ah dadka deegaanka kooxo hubeysan ayaa la sheegay inay rasaas ooda uga qaadeen dadka ku sugnaa tuulada taasoo sababtay in isla goobta ay ku geeriyoodaan afartan ruux mas-uuliyiin ka tirsan kenya ayaa sheegay in weerarkan uu yahay mid aargoosi ah oo la xiriira weerarkan la mid ah oo dad lagu dilay horeyna uga dhacay deegaan ka tirsan ismaamulka barkood kadib markii kooxo hubeysan oo la sheegay inay ka yimaadeen dhanka ismaamulka turkana ay dileen afar ruux wararka ayaa intaas ku darayaa in weerarkan dambe ee kooxaha hubeysani ay ku dhaceen in ka badan laba boqol oo xoolo ah balse ciidanka ammaanka ee kenya ayaa sheegay inay dib u soo celiyeen xoolaha walow aysan wax caddaymo ahaan loo hayn warbixinta reedooga alfuraan ayay taasi aad baad u mahadsan tahay walaalka abusheyba maxay ahayd hadalhayntii maanta ee baraha bulshada ee waad mahadsan tahay walaalka baraha bulshada ee soomaalidu ku wada xiriirto waxaa si weyn looga hadalhayay saacadihii lasoo dhaafay duqayntii lagu beegsaday taliyihii hore ee maleeshiyaadka asluubta riddada mahad cabdiraxmaan oo ku magac dheer taliya shub dadka ka warceliyey duqaynta waxay inta badan eedda weerarka dusha ka saareen kooxda xasan gargurte iyo dowladda turkiga fahad yaasiin oo taliyihii sirdoonka iyo la taliyihii amniga qaranka u soo noqday farmaajo ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa facebook eedeyn culus u jeediyey mas-uul sare oo ka tirsan kooxda riddada qoraalka fahad yaasiin ayaa weerarkii dolo ee lagu beegsaday taliya shub ku eedeeyey gudoomiyaha baarlamaanka kooxda riddada murtad cabduqaadir maxamed nuur oo ka mid ah wakiilada turkiga ee soomaaliya qoraalka fahad yaasiin ayaana u dhignaa sida tan mar ayuu noqday kusimaha taliyaha nabad sugidda wuxuu hogaaminayey weerarkii guriga cabdiraxmaan cabdishakuur mar labaad ayuu kusme u noqday madaxweyne xeerdhaaf ah haddana wuxuu hogaamiyey weerarkii daroonka ee degmada dolow ee lagu shirqoolay taliya mahad cabdiraxmaan shub eedeynta fahad yaasiin uu u jeediyey gudoomiyaha baarlamaanka daaquudka ah ee kooxda riddada dad badan ayaa ka warceliyey dadka faallooyinka ka dhiibtay waxay si isku mid ah farta ugu fiiqeen ninka uu qoraalka ugu duur xulay fahad yaasiin waxaana ka mid ahaa dadkaasi siciid joogsade ayaa wuxuu leeyahay xamiilka turkiga madaxaana furan iyo gumaystaha turkiga waa laga qaban doonaa idimka allaha dalka iyo dadka soomaaliyeed cabdulaahi muxidiin cabdiraxmaan ayaa isna wuxuu yidhi waa ninka ugu khatarta badan ee hadda ku jira kooxda xasan xaraash hal jaanis hadduu helo wuxuu karaa inuu xitaa qof kale iska daaye isla xasan shirqooli karo hadday u qabato laakiin waysan u qaban madaxana furan waa dadka u baahan dadka niban ee soomaaliyeed dhan in loo dhaafsho asaga iyo noociis oo kale derow maxamed cali ayaa asna wuxuu yidhi jaajuus asaga iyo gurguurta khayraadkii dalka iyo hantidii shacabka soomaaliyeed si toosa ayay gacanta ugu geliyeen gumaystaha turkiga shacabka soomaaliyeedna maalin walba been ayay u sheegaan iyagoo leh shidaal baan qodaynaa laakiin waxba kama jiraan umuurahaasi sidoo kale dadka qoraalkan fikirkooda ka dhibtay waxaa ka mid ah cabdifataax cabdilaahi wuxuu leeyahay madaxana furan haddii aan dalka laga qaban waxa uu gelin doonaa halis cabdiraxmaan muumin casare ayaa wuxuu yidhi asna warkaasi xaqiiq u dhow ha la iska ilaaliyo master tiktok madaxana furan sidoo kale cabdirasaaq cismaan ayaa wuxuu yidhi fahad been ma sheegin dilkaas jaajuuska weyn ee jaamac ayaa ka dambeeyey laakiin siduu rabay rabbi kama dhigin inkastoo qoraalada ay intaa ka badan yihiinna laga soo dhiibtay qoraalka lasoo dhigay baraha bulshada haddana intaa ayaynu ku ekaynaynaa xubintaada lahaynta iyo guudmarka miregaha islaamiga ayaa intaa noogu eg markan aan idinku wareejiyo walaalka maahir maxmed iyo barnaamijka faafareebka wararka aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe waxaannu idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu